isbitaalka da'da magaalada galkayo iyo weliba uuse qaliine baariis iyo fiiqisan suubiyey boqolaal qof oo kumida shacabka magaalada aanusano qabi xanuunada kadhiyow indho indhafiigistan oo dareertii muddo la maalmoode iyo dadka lansuubi badansha ku koy deegaanada dhadheer ee gobolka mudug si markaasan helaan adeeg caafimaad doctor maxamed cabdulaahi oo ee dhakhtarka fuliyayay qaliimada baariista iyo talooyinka caafimaad yana ku hadli qaabka shacabkan ku faa'iidaysan iyo talooyinka caafimaad uu sii ilaah subxaana wa tacaala ayaa mahadsan oo noo suurtageliyey in adeeg caafimaad oo indhaha ah oo indhafiiq ah inaan ka samayno isbitaalka daacad hosbitaal dabcan adeegani wuxuu isugu jiray qeybo kala duwan dadka indhaha ka xanuunsan oo aragooda maarad oo yani xanuunadaas laga daweynayay dadka qaar ka midana oo aragood daciif ahaa oo u baahna ayagana muraayado oo maarata combyuter la saaraya aragoodana loo saxayay iyo dadka qaar oon waxba arkaynin oo ayagana markaasi qaliimo u baahnaa dabcan maaha markii u horreysay oo aan gaalkacayo adeegyada caafimaadka indhaha aan ka samayno dhowr jeer oo kaleeto bulsho kala duwan ayaa ka faa'iidaystay maantana insha allah waxaan rajeynaa maalmaha soo socdana in bulshada qaybaheeduna ay ka faa'iidaysan doonaan dabcan waxaa waa indhahu waxay ka mid yihiin waxyaabaha maaragtay ama shanta loo yaqaano dareemayaasha muhiimka u ah jirkeenna mar walbana qofka waxaa loo baahan yahay markaasi inuu xaaladda caafimaadkiisa aragga uu la socdo ugu yaraan sanadkii hal mar hadday u suurtagelaysan lixdii biloodba hal mar dad badanoo ka mid a bukaanada maanta noo yimid waxay ahaayeen dad badan oo maaragtay indhahooda biyo qaar kaga furmeen oo xilli dambe maaragtay xarunta yimid oo aragooda markaasi waxba aan laga qaban karin kuwo kaleeto oo maaragtay indhahooda caad ku samaysmay laakiin xilligii loogu talagalay intay aad u daahiyeen ishi biyo ku furmay ayagana dhibaato kale kasoo gaartay isha ka dhacday marka bulshada waxaan kula talinaynaa mar walba qofka intuu isha wax ka arkaayo yacni caadkana uu cusub yahay inuusan maaragtay dib usii dhiganin uu dhakhaatiirta iyo xarumaha caafimaadka indhaha u yimaado si markaasi adeega ugu habboon maaragtay loogu fuliyo isbitaalka daada magaalada gaalkaayo iyo weliba dhowr jeero horee sidoo kale markaasan ka fuliyey barnaamijyada qaliimada baarowka iyo talooyinka caafimaada lasiyow dadka qaba xanuunada kadhiyow indho